Suuqweynaha kalluunka ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa laga dareemayaa saameyn ba'an oo ka dhalatay badxiranka taas oo keentay hoos u dhac weyn oo ku yimid helitaanka kalluunka. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu yaraaday kalluunkii ay heli jireen, taas oo saameyn ku yeelatay dakhliga maalinlaha ah iyo nolosha qoysas badan oo ku tiirsanaa iibinta kalluunka. Iyadoona dhanka kale, dadweynaha iibsada kalluunka ay cabasho ka muujiyeen sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka iibsada kalluunka oo ka hadlay sida uu u saameeyey qiimaha sare u kaca ah ee kalluunka ku yimid.
billah magacayga waa axmed nuur maxamed waxaan ka mid ahay qolada ka shaqaysata suuqa magaalada jubbaland kismaayo marka waxaan ka shaqaysanaa magaalada kismaayo jubbaland suuqa bismillah marka hadda hadduu ilaahay ku ronaado badxirankan waa badxiran aad iyo aad u culays badan sababtoo ah badxirmada hore wuxuu ku adag yahay kii hore xoogaa markay badda xirmato meelo oo waxaa jirta kalluumo kala gaggaaban iyo meelo oo maganlaay oo kasoo gelgeli jire laakiin badxirankan badihii shaqadii xoogaa aad ay u yar tahay alxamdulilah bad malaay furan waa la soo maray waa soo moodnay saas ay tahay haddana maciishadda waa la iska helhelayaa kalluunka laakiin aad u yaryahay kalluunka wuu yaryahay aad iyo aad u yaryahay shaqadii aad ay u culus tahay adiga nolol maalmeedkii waa la iska helaya laakiin sidii la rabi ma aha wallaahi saameyn weyn uu yeeshay aniga suuq malaay kama shaqeeya laakiin kastanka waxaa ka mid ahay malaayga gato oo dadka meelada u furnaa ka mid ahay waayo hore meesha hal ibar lagu gudan jiray hadda saddex ibaraa lagu gataa marka saameyn weyn le hadda badxinaha lagu jiraa wallaahi qaali waaye saas ay tahay marba dadku waxay leeyihiin mar mar ka dambe uu kasii daraya suuq malaaygiisa uu sii yaraanaya sida hadda ujeediin geesaha hadda meesha suuq weynaha ujeediin waa iska cidlo waayo horena meel kale mar ma jiri jirin ilaa xataa suuqa magaalada kismaayo gudaheeda dadka xaafadaha loogu geli jiray haddana asagii meesha loogu imaanaa la la'yahay Ugu dambeyn, Maxamed Cali Muuse, guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada degmada Kismaayo, ayaa ka hadlay saameynta isbeddelka ku yimid qiimaha kalluunka.
waa ujeedtaan suuqii waa cidlo waana cimilada xilliga isbedelay hadda xagaa baa la galay bish toddobaad baan ku jirnaa xilliga xagaagana dad yar baa badda gala dadka badankiis waa ka baxan badda ma shaqeeyaan maxay wax soo saarkiina waa yar yahay hawshiisana way badan tahay badda dabaylaha ka dhacaya muujaday leedahay khatarteedaa badan marka sidaa daraaddeed saasay banka badda dadka uga badda uga baxsan marka maadaama ay badda xiran tahay hadday indhihiinaa ku aragtaan dabaysha dhacayso iyo inay dadkiiba nin kastaba magaalada dhinacu ka galay suuqan uu cillo yahay agaasime waa runtaa waxa weeye markuu kalluunku badan yahay dad badan baa ku tiirsan kalluunka qoysas badan baa ku tiirsan kuwa soo saaraya badda ka soo saarayo kuwa dalaaliinta ah kuwa kale oo ka ganacsanayo kuwa jarjarayo maqaayadihii intaasoo dad ummadaasaa ku ku tiirsan oo ku nool qulto qulto qultiyoon ka raadiya